بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين walaalayaal waxaynu ku jirnaa mowduucyadii ayna kaga hadlaynay arrimaha xajka iyo cumrada mowduucani waa mowduucii saddexaad ee la xiriira arrimahaas mowduucan wuxuu taabanayaa xajka arkaantiis arkaan ulxaj xajku arkaan buu leeyahay arkaantaas madhab imaamu shaafici marka laga hadlayo arkaantaas waa lix weeyaan lixdaa rukni qofku waa inuu ilaaliyo waxaa ugu horeeya alixraam waa inuu qofku niyadii la yimaado oo ixraamkii la yimaado uu niyeysto xajkii waa inuu niyeysto isagoo aan waxba niyeysan haddau amaakintii xajka oo dhan soo maro oo carafo tago oo mino tago oo musdelifo tago oo kacbada dawaafo oo meel kastoo la mari jiray uu tago haba uma jiraan leanna niyadii buu ka tegey innama alacmaalu binniyaat nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam rukniga labaad oo arkaanta ka mida waxaa weeyaan alwuquufu bicarafa carafa inuu istaago weyo qofku bannaanka carafa ama dhulka carafa loo yaqaan soodinteeda iyo xuduudkeeda waa inuu qofku istaago oo meeshaas xilligii loogu talagalay uu xaadiro qadar ka mid ah hadduu boorarka iyo calaamaadka carafo loogu talagalay in lagu garto dabadda ka joogo qofkaa carafo ma tegin mar haddousan carafo teginna xajkii uma jiro arrinka labaad waxaa weeyaan dawaaf waa dawaafkii dawaafu rukniga ahaa ee lagama maarmaanka ahaa ee arkaanta ku jiray magacyood badan buu leeyahay dawaaful ifaadana waa la yidhaahdaa waxaa ka mid ah assacyu sacyigii bayna safa walmarwa toddobadii jeer inta safo ka bilaabo ee marwo tago kow la yidhaahdo marwo ka soo noqdo safo ku soo noqdo labo ilaa marka u dambaysa marwo uu ku dhammaynayo toddobadii jeer waxaa ka mid ah alxalqu aw altaqsiir culimmada qaar baa waajibaadka ku dara laakiin madhab imaam shaafici sida muctamadka iyo xoogga badan labada qowloo ku jira kan xoogga badan waxaa weeyaan arkaanta ku jira qofku inuu hadhow timaha xiiro ama inuu gaabiyo weliba waxaa fadli badan oo ajar badan inuu timaha xiiro oo nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam ilaahayo u dambi dhaaf ama u naxariiso kuwa timaha xiira ee saxaabadu yidhaahdeen walmuqasiriina yaa rasuula allah nebi allow noogu dar kuwa timaha gaabiyana ee nebigu ku celiyey ducada ilaah u dembi dhaaf ama u naxariisa kuwa timaha xiira kaasay saxaabadu mar labaad iyana ku cesheen nebi allow walmuqasiriina yaa rasuula allah markii saddexaad mar dambe nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walmuqasiriin oo nebigu ku dara calayhi salaatu wasalaam kuwa gaabiyana sidoo kale rugniga u dambeeya arkaanta waxaa weeyaan altartiibu bayna mucdami alarkaan arkaanta inteeda badan waa in tartiibkeeda la ilaaliyo oo siday u kala horeeyaan loo kala hormariyo intaasi waa arkaanta xajka arkaan marka la leeyahay macno weyn bay ku fadhidaa oo aan gadaal ka sheegi doonno insha allahu tacaala waxaa jira cumraduna arkaan bay leedahay alcumra arkaanu alcumra cumrada arkaanteedu waxa weeyaan waanu arkaantii xajka hadda aynu soo sheegnay keliya waxaa laga reebayaa alwuquufu bicarafa istaagga carafa la tegayo ayaa laga reebaya kaasunbaa laga reebaya taa unbaa laga reebaya iyadu male carafo lama tago cumrada waxaa soo haray intaa marka halka aan ku qaadannay xajka arkaantiisa arkaanuulxaj kee ugu fadli badan ama ugu sarreeya culimmada qaar waxay dhaheen alwuquufu bicarafa cinda carafo la istaago imaamka muslimiinta halka lala istaago sidaa in la sameeya ugu fiican alxaju carafa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xajku waa carafa bimacnaa waxay ka dhigan tahay xajka mucdamkiisa iyo weynankiisa iyo kan u sarreeya waa carafa qofkii carafa dhaafto xaj ma leh alimaam rumli baa isagu wuxuu leeyahay arkaanta xajka waxaa ugu fadli badan dawaafka dawaafkii dawaafu rugniga ahaa baa ugu fadli badan buu leeyahay oo ama dawaafulifaadana waa la yidhahda maadaama dawaafku salaada u dhigmo wuxuu leeyahay isagaa ugu fadli badan haddaba arkaantan baan rabnaa inaan xoogaa aan sii tafsiilinno markaan leenahay arkaanta xajka waxaa ka mid a ixraam oo xajka la xirto qofku waa inuu niyat اdukhuuli fi nusuq inuu camalkan gudagelayo oo xajinayo waa inuu niyeysto waa inuu niyeysto taas waa laga maarmaan qaababka loo niyeysanayey qaab ka mida waa inuu la yimaado qiraan baa jira ifraad baa jira tamatuc baa jira ifraadku waxa weeyaan markuu qofku xajkii la yimaado oo xajkii inta xirto xajkii acmaashii si dhammayso oo xajkii hormariyo kabacdi buu hadhow cumradii la imaanaya imaamu shaafici wuxuu leeyahy taasaabaa ugu fadli badan in ifraad loo xajiyo baa ugu fadli badan imaamu shaafici baa leh madhabka imaamu shaaficina waa sidaas maxaa yeelay waxaa ijmaaca calaa annahu wax karaahaya inaysan soo dhexgelayn dhiig inaan qofkaa lagu yeelanayn ifraadka oo la yimid laakiin tamatuca dhiig baa yimaada qiiraankana dhiig baa yimaada marka dhiiggaasi muxuu u yimid waa masale laga hadlo ma naqsi baa jira ma jibraanba ma wax kalaa tamatuc markaan raacinno masaladaas tamatuc waxa weeyaan cumrada qofku inuu hormariyo bilaaha xajku cumro la imaanaya hadhowtiina xajkii ayuu la imaanaya dhiig baana lagu yeelanaya qiiraanku waxa weeyaan xajkii iyo cumradii labadaba inuu isku mar xirto acmaashiina hal camal buu la imaanaya acmaashii xajka waxaa soo hoosgelaya acmaashii cumrada dhiig baana meeshaa imaanaya waa inuu qofkaa dhiig la yimaado dimaadii xajka weliba laga maarmaan wey marka xajka saasaa loo ilaalinayaa kayfiyaadkaas baa loola yimaadaa saddexda kayfiyaba waa bannaan yihiin waa ijmaac khilaaf kama jiro keliya culimmadu waxay ka hadlayaan see u kala fadli badan yihiin keebaa ugu fadli badan ma tamatuca ma qiiraanka ma ifraadka taasna culimmadu waa ku kala duduwan yihiin iyo madaahibtu baaraka allahu fiina wfiikum wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu